لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faareebka qodobada aan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo galabta ka dhacay deegaan dhacad duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud haddaba waa imisa dhimashada iyo dhaawaca askarta murtadiinta wararkii ugu dambeeyey dagaalladaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah dagaallo lagu dilay laba boqol oo qof oo itoobiyaan ah oo ka dhacay gobolka amxara xilli xaalado cakiran baahi kiisas kufsi iyo xaalada halis ah oo laga soo tabinayo gobollada dalkaasi itoobiya warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeena caawa waxaannu ku soo qaadan doonnaa kulan ballaaran oo lagu xaliyey xurguf soo kala dhex gashay beelo walaalo ah oo wadadega gobolka gedo kuwaasoo ku soo dhammaaday deegaan dhaca duleedka degmada luuq waxgaradka beelaha oo isla gartay in beri laga noqdo murtadiinta iyo gaalada hurinaysa colaadda dadkuna ay guryahooda dib ugu laabtaan waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan kelimaad kala duwan oo gebagabadii kulankaasi laga jeediyey sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa websayd wax ka qora arrimaha gobolka oo warbixin dheer ka diyaariyey qoobgariirka kooxda riddada iyo halka uu ku dambayn karo masiirkooda kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta waxaad barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixin aannu idinkaga soo tarjunnay waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
wahagaag dhegaystayaal mar kale soo dhowaada waxaannu barnaamijka ku daafuri doonnaa dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa galabta waxay ka dhaceen deegaan dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud haddaba dagaaladaasi waa imisa dhimashada iyo dhaawaca maleeshiyaadka murtadiinta ah ee dagaaladaasi wax ku noqday waxaan soo dhoweynayaa oo barnaamijka igala qaybgalaya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo waniile oo dhaca inta u dhexeysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masegawaa ee wilaayada galgaduud n dagaalku faysal wuxuu dhacay duhurnimadii maanta wuxuuna soo gaaray ilaa bacdulcasir wuxuuna ahaa dagaal aada u xoogan oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka waniile maleeshiyaadka riddada lagu jabiyey in ka badan ilaa saddex jeer oo fagaaraha dagaalka ay ku jabeen oo laga itaal roonaaday khasaaro xooganna lagu gaarsiiyey dagaalkaasi saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in tirada dhimashada murtadiinta ee dagaalkii maanta lagu dilay ay gaarayso ilaa toddoba-iyo labaatan askari oo murtadiin ah in lagu dilay halka lagu dhaawacay soddon iyo sideed kale waxaa suuragal ah faysalow in tirada khasaaruhu intaa uu ka bato maadaama dagaalka uu ahaa dagaal aada u xoogan muddo saacadana qaatay wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada ceeldheer waxay tilmaamayaan faysalow in dhaawacyo aada u fara badan oo maleeshiyaadka riddada iyo meydad la geeyey caawa degmada ceeldheer oo wararku waxayba sheegayaan in cisbitaalka magaaladaasi meel la jiifiyey lala yahay maleeshiyaadka soo dhaawacmay oo dhulka lagu daweynayo maadaama dhaawacyadu ay yihiin kuwo aada u badan faysalow waxaa xusid mudan sidoo kale in maleeshiyaadka riddada ee maanta dagaaladaasi lagu laayay qaarkood cadowga fagaaraha dagaalka ay uga carareen oo mujaahidiinta ay dul istaageen bakhtiga murtadiintaasi waxaa sidoo kale faysal xusid mudan in dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka waniile in mujaahidiintu ay kusoo furteen hub rasaas iyo saanad ciidan oo cadowgu ay ka carareen runtii dagaalkii maanta ka dhacay deegaankaasi wuxuu ka mid noqonayaa dagaaladii ugu qaraara ee galguduud ku qabsada murtadiinta deegaanka waniile maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacaya kamiino iyo qaraxyo lala beegsanayay maleeshiyaadka riddada oo toddobaadkan gudihiisa dhowr jeer ayaa weeraro mujaahidiintu ay halkaa ka fuliyeen cadow fara badanna lagu dilay marka dagaalkii maantana wuxuu qeyb ka yahay howlgalladii mujaahidiinta oo cadowga si weyn maanta loogu jabiyey أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qaybihiisii hore ayaadna dhegaysanaysaan markaana waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aanu ku soo gudbin jirnay hadallahaynta warbaahinta waxaa soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo weerarkii sishaadiga ahaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana camaliyadaasi allah fadligiisa lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban murtad tiro intaas ka badanna waa lagu dhaawacay goobta ay camaliyadu ka dhacday ayaa ahayd aag u xiran shaqaalaha dowladda riddada sida sirdoonka howlwadeenada wasaaradaha iyo ilaalada xarumaha muhiimka ah ee kooxda riddada waxaa sidoo kale jira burbur lixaad leh oo soo gaaray xarumaha murtadiinta ee ku yaala aagaasi waxaa sidoo kale barta caawa ilaa maanta lagu faafeeyey sawirada saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu dilay camaliyadii isishaadiga ahayd ee magaalada muqdisho ka dhacday iyo dagaaladii cuslaa ee galabta ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud halkaasi oo murtadiinta looga dilay toddoba iyo labaatan murtad siddeed iyo soddon kalena looga dhaawacay waxaan markan soo qabanayaa walaalka faysalow mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo lagu dilay laba boqol qof oo etoobiyaan ah oo ka dhacay gobolka amhara dagaallo culus ayaa weli kasii socdaa deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka axmaarada ee dalka itoobiya wararka ka imaanaya waqooyiga gobolka amhara ayaa sheegaya in dagaallo culus ay afar iyo labaatan saac oo xiriir ah ka socdeen duleedyada degmooyinka weldiya iyo gonder maleeshiyaadka jabahadda hubaysan ee fano ayaa weeraro rogaal celin ah ku haya dhowr saldhig oo ay ku sugan yihiin ciidanka federaaliga ee xabashida mas-uuliyiin u hadlay mucaaradka ayaa sheegaya in ay laayeen boqolaal askari oo etoobiyaan ah islamarkaana ay ka furteen hub iyo gaadiid dagaal tobanayo askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay tuulada insaroshewa dagaalada ugu khasaaraha badan waxay ka socdaan deegaanka azezo oo kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee gondar warbaahinta taageerta jabhadda fano ayaa soo warisay in ku dhowaad laba boqol oo askari lagu dilay dagaalka ka holcaya deegaanka azezo dib u soo karaar qaadashada mucaaradka axmaarada ayaa imaanaya xilli jenaraallo sarsare oo ka tirsanaa ciidanka etoobiya ay goosteen kuna biireen dhanka jabhadda fano waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa iska horimaad hub lagu furtay oo dhex maray nisa iyo reer cabuudwaaq iska horimaad xoogan oo u dhexeeyey maleeshiyaad deegaanka ah iyo kuwa sirdoonka maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee galmudug ayaa maanta ka dhacay deegaan u dhow magaalada caabuudwaaq ee gobolka galgaduud wararku waxay sheegayaan in iska horimaadkan uu si gaar ah kaga dhacay deegaan lagu magacaabo shila madow oo kaabiga ku haya degmada caabuud waaq waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isku dhacan dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ridada shaadala dirarka ah ee nisa ayaa yimid markii maleeshiyaadka maamulka galmudug ay isku dayeen inay difaacaan laba baabuur oo kuwa xamuulka ah oo ay galbinayeen kuwaas oo ka yimid dhanka dalka etoobiya sidayna saanado hub ah khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la wariyey in uu ka dhashay iska horimaadkaasi hubaysan maleeshiyada deegaanka ayaa ku guulaystay in mid ka mid ah gaadiidka xamuulka ah ay hubkii saarnaa kala degaan wararku waxay intaasi ku darayaan in hubkan ay kala bar la wareegeen dadka deegaanka ee caabuud waaq uu ahaa mid laga soo gatay dhanka etoobiya loona waday dhinaca gobolada dhexe ee soomaaliya iska horimaadkan ayaa ku soo beegmay xilli dagaal beeleedyo lagu hubtay oo ay hurinayaan saliibiyiinta etoobiya iyo maamulada shaadala dirirka ay ka socdaan gobolada dhexe sawiro iyo muuqaallo ay dadka deegaanku ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiid lagu galbinayo hub tiro badan oo ay ka furteen maleeshiyaadka ridada markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daawacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa xuutiyiinta yemen ayaa ku hanjabay inay weerari doonaan kaabayaasha dhaqaalaha ee sacuudiga haddii dalalka reer galbeedka ay ka caawiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdan xiriirka la leh iiraan waxayna sii daayeen muuqaalada goobo xasaasi ah oo ay ku duubeen diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn muuqaal maanta ay sii daayeen waaxda warbaahinta xuutiyiinta ayaa lagu soo bandhigay sawiro iyo muuqaalada ay ka duubeen goobo caan ah oo ku yaal sacuudiga oo ay ka mid yihiin garoonka boqor khaalid ee riyaad garoonka boqor cabdulcasiis ee jiddah iyo garoonka boqor fahad iyo sidoo kale dekedaha rastanuura jaazaan iyo jiddah markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daawacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno askari magaalada muqdisho ku dilay qof shacaba waxaa magaalada caasimada ah ee muqdisho ka dhacay fal dil ah oo uu geystay askari ka tirsan ciidamada xukuumadda muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho dilka qofkan shacabka ah oo lagu magacaabo muriidi maxamed cali ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay laba askari oo ka tirsan xukuumadda muqdisho kaas oo midkood uu caraysnaa taasi oo keentay in midka kale uu si bareerah rasaas ugu furo ruuxa shacabka ah ee waddada mareeyey ninkan la dilay ayaa waxa uu ka tagay siddeed caruur ah oo laba ka mid ah ay yaryar yihiin aabbaha dhalay muriidi iyo qaar ka mid ah ubadkii uu ka tagay oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka loo dilay aabbahooda aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad hadalhayn xoogan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhashay camaliyadii shaadiga ahayd ee xalay ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho camaliyadda ayaa lala egtay goob isku imaatina oo ay ku caweynayeen shaqaalaha kooxda hirdada soomaaliya sida howlwadeennada wasaaradaha sirdoonka iyo shaqaalaha xarumaha muhiimka ah ee kooxda hirdada warbaahinada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ayaa aada u hadalhayey camaliyadda iyadoo sidoo kalena aada looga hadalhayey baraha bulshadu ay ku wada xidhiirto xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تتلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad maqlaysaan halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markana websayte wax ka qora arrimaha gobolka ayaa warbixin dheer ka diyaariyey qoobgariirka kooxda ridada soomaaliya iyo halka uu ku dambayn karo masiirkooda kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta haddaba warbixintaasi oo aan soo turjunnay waxaa inoo haya walaalkeen ilyaas cabdulaahi warbixin lagu daabacay websayte lagu magacaabo the east african oo ka faallooda arrimaha mandiqadda ayaa lagu sheegay in kooxda ridada ee uu hogaamiye murtad xasan sheekh maxamuud aanay ka maarmin ciidamada afrikaanta warbixinta ayaa tilmaamaysa in marnaba ayn awoodin kooxda ridada inay hanato amnigeeda oo ay iska caabiso weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaaladda amnina ay faraha ka bixi doonto markii ay soomaaliya isaga huleelaan dhammaan ciidamada admis ku dhowaad saddex sano ka hor waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa uu ciidamada kufaarta afrikaanta ee jooga soomaaliya ku wargeliyey in mas-uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejin doonaan maleeshiyaadka riddada taasoo hordhac u ahayd in dalka ay isaga baxaan ciidamada shisheeye maadaama ay reer galbeedku inta badan aanay sii wadi karin maalgelinta duulaanka soomaaliya laakiin afar iyo labaatankii bishii juun ee sannadkan madaxa howlgalka admis ee soomaaliya maxamed amiin suweyf ayaa kelimad uu ka horjeedinaya waxaa loogu yeero golaha ammaanka waxa uu ku sheegay in inkastoo ay si dardar leh ku socoto howshii xilwareejinta amni haddana xarakada al-shabaab ay weli tahay awood cududeeda leh oo u babacdhigaysa duulaanada ka dhanka ah wuxuu tusaale u soo qaatay suweef xilli uu hadlayo weerar culus oo ay ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada riddada ee ceeldheer iyo weeraro kale oo lagu beegsaday xarumo ciidamada xabashidu ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabe ee xarunta gobolka baay saxiifadda oo soo xiganaysa khubaro amni oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sheegtay in rajada ay qabaan dhinacyada ku lugta leh arrimaha soomaaliya iyo xaqiiqooyinka yaalla fagaarooyinka ay yihiin kuwo kaaf iyo kala dheeri ah cumar maxamuud waa baro ka tirsan kooxda i c g oo ka faalloota arrimaha bariga afrika isaguna waxa uu ka mid yahay dadka aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban rajada xukuumadda muqdisho iyo dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya hamiga siyaasadeed ee laga qabo howsha kala guurka ma ahan mid la jaanqaadaysa waaqica saxda ah ee fagaaraha yaalla ayuu yidhi cumar maxamuud oo warbixintu ay soo xiganayso isagoo kusii siqaya ka hadalkiisa isla qodobkan ayuu intaasi sii raaciyey waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay labada sane ee soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah ruuth namatuufu waa haweenay ka faalloota arrimaha amniga iyo waxa loogu yeero nabadgelyada waxay xaaladda welwel ee ka taagan amniga soomaaliya haddii ay saliibiyiintu ka baxaan u sababaysay in qorshaha la xidhiira xaaladda kala guurka ah aanu ahayn mid uu dejiyey midowda afrika balse ay dhinacyadu keliya u keeneen laguna amray in sidaas lagu fuliyo ma jiro qorshe cad dadka danaha kala duwan leh ayaana wata ajandayaasha kala gedisan ayay leedahay haweeneydan oo bara ka ah macad ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee bariga afrika iyadoo tusaale u soo qaadanaysa duulaanada ay reer galbeedku ku qaadeen waddamada ciraaq afghanistan iyo dalal kale waxay ruuth namatufu tilmaamaysaa in in ka badan duulaanadaas ay ku soo dhammaadeen xaalad fashil ah sababna ay u noqdeen inay sii qarxaan dagaallo hor leh dowladda federaalku waxay isku dayeysaa in xaaladdeedu aysan la mid noqon wixii ka dhacay dalalkii aan soo sheegnay gaar ahaan markii ay ciidamada admis ka baxaan waddanka al-shabaabnu waa ay sii xoogaysatay tirada ciidamadeeduna waa ay sii kordheen ayay ugu dambayn tiri haweeneydan inkastoo tan iyo juun laba kun saddex iyo labaatan ay maleeshiyaadka riddada kala wareegeen ciidamada admis ugu yaraan ilaa labiiyo labaatan saldhig haddana wuxuu taqriirku hoos ka xariiqayaa in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay marnaba loo babacdhigi karin midda kooxda riddada soomaaliya si buuxdana ay ula wareegi doonaan guud ahaan waddanka dhammaadka sannadkan laba kun afar iyo labaatan ayuu qorshuhu yahay in ciidamada saliibiyiinta admis ay soo afjaraan duulaankooda soomaaliya sidaba ay ku amreen dowladaha reer galbeedka ee maalgelinaya duulaankan oo lagu tilmaamay midkii ugu wakhtiga dheeraa ee ay ciidamo afrikaan ah ku tagaan waddan muslim ah maadaama ay kooxdu u muuqata mid aanan cagaheeda ku istaagi karin waxa ay codsatay ciidamo kale oo shisheeye misena huwan magaca howlgal kale oo cusub kuwaas oo ay shaqadoodu noqon doonto ilaalinta amniga magaalooyinka waaweyn iyo xafiisyadooda muhiimka ah balse ilaa iyo hadda ma cadda sida uu noqon doono qorshahan caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahaysa xukuumadda filla soomaaliya ayaana ah in weli aysan hayn cid diyaar u ah maalgelinta howlgalkan cusub maadaama reer galbeedka dhaqaalahoodii ku dhisnaa ribada uu dumay taag dambana aysan u hayn fangaraynta duulaanno dhammaadkoodu uu yahay mid fashil ah أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda kulan ballaaran oo ku soo dhammaaday wilaayada gado balse markan waxaanu soo gudbin doonaa xubintii cudwaanka yahuudda oo aan ku soo qaadanno xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa walaalkayn suhayb ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali n haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada jidda ghaza saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga duqaymo arxandara ah ayay ku beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah mid ka mid ah goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xerada barakacyaasha ee almakhazi ee ku taalla bartamaha qidaaca khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo warinayaa muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen gantaalada cadowga oo halkaasi ku hoobanaya sidoo kale isla bartamaha qidaaca goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah halka loo yaqaano azuwayda oo ay diyaaraduhu cadowgu ku beegsadeen guryo ay deganaayeen dad rayd ah sidoo kale deegaano kala duwan oo ka tirsan bartamaha koonfurta iyo waqooyiga qidaaca ghaza ayay duqaymaha afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhaceen waaxda caafimaadka magaalada khazana wararkii ugu dambeeyey ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in shahaadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa siddeetan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol lix iyo toban kale tirada guud ee shahaadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay gaartay soddon iyo siddeed kun lix boqol iyo lixdan iyo afar ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan ilaa siddeetan iyo sagaal kun iyo sagaashan iyo toddoba ruux dhanka kooxaha muqaawamada filistiin iyagana markaan dhankooda eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ay fuliyeen ayay ku beegsadeen ciidan ka tirsan sahaynada mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay xaafadda talul hawa waxaana lagu beegsaday laba taangi oo nooca maarkeefaha ah iyo sidoo kale askar ka tirsan sahaynada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaasi cadowga ku gaaray dhanka kale faysalow saxiifadda almacaariif oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxa deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ku jira waxa ay sheegaysaa in ciidanka yuhuudda ay ka cabanayaan taangiyari sababo ku aadan howlgallada muqaawamada filistiin tanii markii uu bilowday duulaanka waxa ay sheegayaan inay aad u yaraadeen taangiyada qidaaca ka howlgeli kara inta badanna muqaawamadu ay beegsadeen sidaasna ay howlgab ay ku noqdeen kumanaan ka mid ah taangiyadaasi meerkeefaha loo yaqaano ee cadowgu uu kusoo duulaan tegay ayaa iyagoo qaarkood howlgab noqday waxaa dib loogu celiyay deegaanada kale ee yuhuuddu ay ku sugan yihiin taangiyadaas mid kasta oo ka mid ahna waxa uu ku kacayay lacag gaaraysa ilaa lix milyan oo dollar dhankiisa sarkaal ka tirsan isla saxiifadan iyadoo soo xiganaysa maamulaha guud ee wasaaradda dhaqaalaha gumaystaha waxa uu sheegayaa in ay lugaha la sii gelayaan azamo dhaqaale oo aan horey loo arkin muddo afartan sano ku siman dhanka kale faysalow warbixino ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay ayaa lagu soo bandhigay burburka gaaray magaalada khaza muddada tobanka bilood ah oo ay dagaaladu socdaan in ka badan boqol soddon iyo toddoba kun oo guri faysalow sidoo kale afartan milyan oo tan oo burbur ah ayaa ka dhashay dagaalada waxa ayna qaadan kartaa baa laleeyahay in burburkaasi magaalada khaza laga bixiyo muddo ku siman shan iyo toban sano
aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen suhayb ayuu kaasi ahaa markana wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa soo dhammaaday kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beelaha kale ah macalin weyne beesha reer gabaaweyne iyo sidoo kale beesha reer xasan kulanka waxaa looga hadlayey colaadda ay horinayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada joogta degmada luuq iyo deegaanada ku dhow dhow waxaa sidoo kale waxyaabihii looga hadlay kulanka ka mid ahaa in aanooyinka qabiil ee cadowgaasi ay hurinayaan meesha lagu demiyo qabaa'ilka xurgufaha ka dhexeeyana la xaliyo dadka muslimiinta ah ee ka barakacay guryahoodana ay dib u laabtaan ugu horeyn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaadka kooban oo gebagabadii kulankaasi ay goobta ka jeediyeen nabadoonnada iyo ogaasyada beelahaas aan kor ku soo xusnay waxaa inoogu horeyn doonaa oo codka ugu horeeya aad maqli doontaan uu noqonayaa ugaas xasan oo macalin liibaan ugaaska beesha macalin weyne waxaa inoo xiigi doona nabadoon cabdinuur xareed maadey nabadoonka beesha ibraahim waxaa sidoo kale xigi doona nabadoon calin waa nabadoon cali aadan oo loo yaqaan nabadoon cali xiish nabadoonka beesha reer xasan waxaa sidoo kale xigi doona nabadoon cabdi aadan maxamed nabadoonka beesha waqmaashe waxaa ugu dambeyn aad maqli doontaan mid ka mid ah waxgaradka beesha gabaaweyn insha allah بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا إلهي أنك مهديان سبحانه وتعالى نينك نعمة نعمة شيء فرع بدن أنك وينت نعمة الإسلام والإيمان مع ذلك دبن نغانا مجاهدين حبوغدن تتكن مسلمين ولا لا لو أنتم شوشوعي وهرد عقلين booqdeen maylana jazaakum allaahu khayr baad alla imaad nagaan intaas kadib namiyahow walyaab leh aradan kudhay oon arada roognay ka dhalanay waana ku dhawaayn gaalas gala jartay kaamrada bawaa ka wareertay arday isbaarada bahkiyaraa tortabas bagdhow jartay wal ogaada jari abaara laha mari umatu muslimiinta waliha marti wal ogi saniyaagan lama rooba roobaan la halay ee iska duganagaday dadkii shacabkahay ma ridi ridida iska gallay ee meelala raw luug iska gallay dadkii muslimiintahay walaalohaay helooyinkaas la waraabay qoolaas la weydiisadaay bannaankii bashuushuush halkahu galeen olhoo qabiil wal taraw wala soomaaliha dhamar ogdin naari cadaabi hoolobeel iyoon howlaad beelmal ridi meel kasta roogdadkiyabaaskadaradaas gaaladiya la kooytay dabadakila jartoon iyobahaska daraasaba ama kuwaantau tagan lahaynay meel horo teegantii masan lahayn walyaable wadhii marku alleen wala kuwaantaa jaran maylarayllanki dabka gubada gaarota kuroore dabqabiil walhaka gubadi jaahilnimo walhaka dhammadi diinka la fahami ama dheera tawxiidka mujaahidiinta dadka dheeryarow galeen tawxiidka owalba walgordaay guud ahaan wal maga dhawaayay lagardayta wal baradi maadaama tafsiirkii dhuushay la baraday la fahmi aslan bahan oo kale dasaamay ma lahayn wala dasaamay wala yaamniyo walaa luu kudhi ridin sabab ah meel kasta ruto la galoy shaab kasta ku qiib qaadoy wala ku qiib qaadin iyo la taageereen maana ridi la kooyti walaye ini walaye hamoodan hamoodan luug hamoodano meel arday ridin fadhiid hamoodan faafan may sabaqnada dadka shacabka hoob iyoob walaan dhaganin waal ilaahay mahana geesi gaala alaska dar walaa wayl rajar ogdaa een fadnadan hataan ay furi ku dhiilahayn walaal rajar ogdaa la ro ilaahay lagu magan galo qalbiga ballan galana aslan dad ma saamayn lahayn wala dadan saamayeen hoolaga sadahaniinkabadi hoolagaha siinkabadi abaartii arday laku bahi awlaad agoontaha koreemaha dhabila la weydiiyahay insha allahu inay arday jaahilnimo laka leeda dhabaa'ilada muslimiinta jaahilnimo ka leedaan ma dhihi doonta mujaahidiintaan surug cidi muslimiin la dulmi i gaaladan waxyaabaha wadoona mujaahidiinta dhihi joon deedahay in surun biidn illahi tabaaraka watacaala annoo hasinoo maalin liibaan aamin ahaa ogaaskii naqiibkii maalin ahaa mayka baagay ama ku hadalay waxyaabaha intu ku dhiyahay enihan saamay doogna ama idahsaamay toona galnyal gala doon dadka muslimiinta oo inta fadhiyo oo reerahasan i reer maaluwiin i reer gabaawiin ee waxyaabaha hafaafaha duurka kafaafahay waa la adkaysa doonama nimee walaa isku beraagaadada walayee riddu ilaahayn ku nagada wal shalgahay maana waxyaabaha dadka shalgaahay walaye awal riddu wadatu ku beraagaadada idi arda insha allahu tacaala galbaja walaa iska guwahayna maylana nimid i walaa lama kooda noolada bidn ilaahi tabaaraka wa tacaala hatana aar mujaahidiinta baan surun idi muslimiin ahoo gaalo dulmeedi hortaba mujaahidiinta madi muslimiin gaalada dulmeedi layb han ka hen wal gobol asan wala gaalen kaalmay haytan hadii isin guuyi haytan ee hadii durru ku guuyihayoba gaalen kaalmay lilay gaalaalku bera gaadoy dadka muslimiinta inta asan ka baaqana sadid boodo oo walaalaha eh xididiyo ka dagaalama hayta loog maylana ku bera gaadada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qabaa'iladan maanta la isu keenay ee soomaaliyada muslimiinta ah wax dhib ah waa isu geysteen oo qabiil isugu duuleen ma ayn jirin waxay ku kala carareen way ku kala qaxeen way ku kala maqan yihiin waxaa weye waxay riddo samaysay weye qofka bini aadamka hadduu muslima baraa'a qaatana inuu gaal ku milmo oo u kaalmeeyo haddee waa nasiib darro waad garanaysaan inaad baraa'a qaataan gaalada ka baraa'a qaataan la dagaalantaan ninkay wax isku hayo oo inuu dagaallan ramo jannahaba tan ah ama magaalooyinkeennaaw luuqyaa haysat gaalaa haysat amxaaraa haysat waddanka intay kasoo dushay garbaaray iyo luuq iyo buurdhuuba joogtaa oo haysataa ninka wax tara inuu wax dila rabo oo mataqaanay maarata qori iyo xoogaa geesinimo mataqaanay maarata isku hayo gaalada inuu la diroo laaye xaq uu leh waxaan leenahay ilaahay ka baqa odayaal baad tihiin dhallinyaraad tihiin culum baad tihiin annaga waxaan aqoonsannahay gaalo inay dirirtay gaalo hadday imaaday gaalada aaw wasiir baa yimi madaxweynaa yimi heblow baa yimi baa lagule waa kaa amxaar oo caaw magan u yihi waxaan idinka rabnaa waa mas-uuliyiin bule waa wasiiro waa barasaab waa hebel baa luga dagaal buu ka qayb qaadanaa qabiili ah waxaas waxaa la rabo moo ilaahay ka baqa dad islaamaad tihiin walaalaad tihiin degaanka wada daaqa beeraha wada tabcada biyaha wada cabo ilaahayna ka baqa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد صحبه وسلم أما بعد أولا إله بها مهضل مهضل لما تدع الله له. وعن مهضل بعد وعلنيا ولا يضع قبل كجذا ee fidisay gogashaan lagu nabdaynayo beelaha walaalaha ee degan gobolka geda waxaan leeyahay walaalaad tihin ehel baad tihin deris baad tihin dhalasho iyo nasab iyo diin in walba waad ku tihin dadka hadda meesha fadhiyo nimaan ceri lahayn ma jiro inta noo hartay tawxiidkaan ku dhimanno gaal aan ka barac qaadanno gaal aan ka barac qaadanno walaayaad leedihiin islaam ah diintiin kugu yeerayso masaajidada oogayso maxadyada maxaan ku dhahdaa dhigayso manfaacna aanan ka rabin macallin wiilkaaga laba sano dhigahaya mushaarna aan kaa rabin baa kuu diyaar kaasaa maceelna kaasaan guul ku gaaraynaa waxaan leeyahay riddadaasi aan loo kaalmaynin beer nin ka guuriyaysan jirin nin maxaanku dhahdaayee qabiil cawada u taageeriyaysan dhicin akhyaarey ool ma jiro xabadda waa la joojiyey meeshaan baaq nabadeed baan u nimid walaayadu waa timid waa joogtaa in loo hoggaansamo codka ay leedahay aan loo hoggaansano murtadkaas codka uu leeyahay iyo wuxuu meesha la imaaday aan loo hoggaansamin nabaddana waa istaagtay oolna waa dhammaaday adinkaana oolkana wadi karo nabaddana idinkaa keeni inaan ku soo noqdo wabilahi towfiiq الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal annagu haddii aan nahay beesha wakmaasho dagaalkan lagu sheegaya luuq ee qoladaan hadda riddada iyo gaaladooda annaga shuqul kuma lihin waxaan nahay dad shacaba waxaan nahay dad islaama muslimiina waan degannahay walaal ma dhibno annagana hadda maarata wili hadda wax dhib ah oo nagula qabtay ma jiraan kabaaweyn iyo ree macallin weyne iyo maaragtay walaalo kale ayaan isku meel ka cabnaa dawdaan wada cabnaa dabkaan kala qaadanaa duurkaan wada daaqnaa ilmahaas walkaan ciyaaro xeer iyo xamaas baan leenahay insha allahu tacaala annaga wax dhib ah oo maaragtay xagga annaga ka imaadahaya ma jiraan insha allahu tacaala nabadgelyo walaalnimo xudad iyo xigaalo macallin weyne waxaan leeyahay walaalahanow oon ku celinaya aan ku celinaya nabas nabad baan naas la nuugale nabad aan qaadano annagu wakmaash haddaan nahay waxaan mas-uuliyaddeeda qaadaynaa oon mas-uul ka nahay gacantanada inaanan dad gaaraynin dad iyo duunyo inaan nagala nabadgelay annaga beesha waqmaash haddaan nahay insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستعين ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني أنت مجلس إلهي وافقي ومسلمين جود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد شيء هرد إلهي بام مهدلا مهداسي أنتم إسلام على كل مين مهداس إلهي أسكال إلهي أنكم هذا مدى ذكر أنو dadka islaamka ee meeli fadhiyo oo maalin weyn oo tooguwaayin onto waq maxshaalaadi oo deegaanka ku sugan ma ilaahay inga mahadyaane in una dhibaatada hadda dhiday gaalada ridi una berka anoo walba manka lahayna taasi hota ilaahay inka mahadyaay maana qaxna qaxna miinjeedna waana suguna inay weliba orcodaaloo walaal in sheegnoo la kaashina taasaa iska dayni oo usugna markhaatikay haddi meeli haddi majiliska roog haddi roogna waana usugna markhaatikay taasaa jarta gaalada dhibka wadata oo ridida nimanka murtadidiinta oo gaalada oo asalka isla jaraan hooliwada una berikan hooliyeedahay man injeedna manakyaran lang loo qaxina male hadda may dhibaatay hata cadeeyane oo arada yaala ilaa dadkeed maraayko inta dhatiyo inay maalintii dagaalka dhay inta dhatiyo inay lang afrig dabshaa saarada iyo sokoragada langlanka oo meelasa bilaamita walgadaas alkabiimoji una walaa dadkoo urunka oo nijaasada wadadan beri keena mana lugna makalena man injeedna dhibaatadii dhiidin horta ilaahay subxaana watacaala digniinka hadalisheego dadka waanadana waadiga mahad ilaahay baa iskale inay may karoona naanada in la qaada man injeedna man unsoona laakiin way caddeeyane dadka islaamka oo deegaanka ku nool oo walaalkan diriskaana geed haddii ii guuraan qax iyo lay una maana qaxana xilidaasna maalin saddexaad maalintii anigoo jamaala meela seeni oo ilisayna bacdishee يحيرود لها أرور والقالي فهد أول بريك أنا قهن من جن والمرتد يونيتو مناف كون كفار أو أسعى شيرين تاسي بريك أنا إلهي مهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهجاج kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ogaasyada iyo nabadoonnada beelihii lagu heshiisiiyey duleedka degmada luuq markana waxaad maqli doontaan gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal oo hadal kooban gabagabadii kulankaasi ka yidhi بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترى قولا وفعلا الله سبحانه وتعالى ومهاد اسكاله naga dhigay dad muslimiina meeshaana isugu kaana keenay annagoo masaalixdiisa iyo khayrkiisa ka shaqaynayno allah subxaana watacaala ayaan mahad u celinaynaa meeshaan maanta aan joogno waa walaayada luuq gaar ahaan magaalada korkeeda magaalada meel shan iyo toban kilomitir u jirto waan joognaa waxaan u nimid beelo soomaaliyeed oo muslimiin ah oo walaalaho meesha wada degan shiqaaqo yar oo soo dhex gasho madmadow ah yaan insha allahu raxmaan inaan nabada oon heshiisiinno oo shayaadiinta iyo khilaafka ku dhex jiray aan ka saarnaan meesha u nimid waxaan rabnaa saddex qodob baan oga digaynaa dadkan muslimiinta ah oo meesha isugu yimid qodobka koowaad waxaa weeye meeshan waxa ku dirilay waa gaalo gaalka etoobiyaanka oo dhufayskaas ku jiro haddii hadda la qabto tawxiidka waa loo bandhigahayaa laakiin midkan soomaaliyeed oo annaga nala dhashay oo diintiisii ka tegey waa la dili nabiga calai salatu wasalaam baa yidhi man badala diinuhu faqtuluuhu ninkii diintiisa ka bedel qaatoo ka guuro ha la diluu yidhi amarka allaan qaadanaynaa amarkii rasuulkaan qaadanaynaa allah subxana watacaala uu noo soo diray waxaa weeye markale nimankaas meesha ku jiro godka ku jiro hadday etoobiyaan yihiin iyo hadday soomaali yihiinba waa isku xugun gaalka etoobiyaanka etoobiyan inaan u naqaano midka soomaaliyeedoo nafta iyo maalka iyo maaragtay rasaasta iyo shidaalka iyo jeenanka la qaybsadayna nimankaas waa isku mid waaye gaalada etoobiyaanka iyo kuwa soomaaliyeed oo raacay waa isku mid waxaa la mid ah ninkii nimankaas wala siiyo xiriiriyo wax u fududeeyo ayagoo dagaal ku jira garab istaago biyo u geeyo baad u geeyo sirta u fidiyo u bixiyo yidhahda meeshaana cadow kaaga soo dhowiya meeshaana saana dagaalka meeshaan ka gal hoo raashinkaan hoos haydan waa qofka yidhahda baa la xug noqonaya allah subxaana watacaala aan uga baqna gaaladaas aakhiradana aan ilaashanno haddii qof muslima qof muslim oo xaquuq ku tirsanayo oo walaalkii ah oo xaquuq uu ka qaban leeyahay waxbuu ii dhimay shareecada islaamka usoo xugun tago waa helayaa xoolihiisa iyo xaqiisa waa helaya kitaabka alle iyo raayada tawxiidka ha hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan nabar waata iyo raaya tawxiid baa idiin rajaynaynaa ma naga ballan qaadaysaan qows walba oo gurigiisa inaad kusoo celisaan cadowgaas amaamalaahi amaamannaas baad maanta hortooda joogtaana ma ka ballan qaadaysaan wax saaxiibtinimaa iyo wax walaa'a iyo wax qaraabanima cadowgaas rirdadoo gaaloo dagaal inaan siina ma naga ballan qaadaysaan jazaakum allahu khayr wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad ayuu u mahadsan yahay naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gado ayuu kaasi ahaa markana waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu gebagabadii munaasabadaasi ama kulankaasi ka yidhi waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وهرين إلهي بأنه مهد علينا جل جلاله الله نسور قليي نعم كان هاي سنة وين تهي نمعة الإسلام والإيمان إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى ونمعة غالية مرلباتك وحن مهد علينا بيلها كلا دوان سوء جيبي baaqa walaayadu ayagoo laga dareemayo xoogaa xaalada ah laguna tuumayo dad khayr badan inay yihiin waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran dadkan waa dad muslimiin ah wada dhashay deegaan ah waxa ka dhexeeya maanta aan liisu sharxaynin laakiin waxa isweydiin leh annaga waxaana la yidhahdaa muslimiin gaalana waxaa la yidhahdaa gaalo horta aan isweydiinay maxaa ka dhexeeyo gaal iyo muslim horta maxaa ka dhexeeyo haddaanu afkeenna ku qorayno gaal iyo muslim inuu dil ka dhexeeyo annagoo muslimiin ah oo magaceenna hal yahay inay gaalo wax ay soo abaabushay ay caqabad nagu keento ama aan ku celowna maxaa keenay ma isweydiinay haddana cadowga koowaad ee soo jireenka ah ee awowyaalkeen laayey qaarna ay u dhaawaca yihiin horta waa axmaaro axmaaradii sidaa ahayd ee acdaadii waxaa weyaan laislaogaya naga dhexaysay waa maanta waxa luuq noo fadhiyo iskuna dayayo inay dadkeenna muslimiinta isku laayaan waana qorshe ay soo qaadatay waa qandaraas laga soo minguuriyey madowga afrika laga soo minguuriyey maadaama cadowgii uu jabay dadkii muslimiinta ahaa in badanna ay fahmeen ku dhaqanka shareecada islaamka arrintaas ayada ah ummaddii waxaa weyaan in un wax laga geliyo oo busha hor ma aqbalaynaa waan diidnay marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan markii la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan ma aqbalayna waan diidnay haddana waxaan rabnaa annagoo muslimiin ah ilaahay jecel ilaahayna uu jecel yahay ilaahay aan la kulana subxaana wa tacaala waxaan beri ka nahay ood caddayseen gaaladaas iyo waxa ay wadaan iyo xaabada ay gubayaan inaad beri ka tihiin war ma sheegteen waxaan markhaati ka nahay maanta beesha halkan fadhiso hadday tahay beesha reer mareexaan iyo hadday tahay beesha reer macalloweyne iyo hadday tahay beesha reer gabaanweyn waxay sheegeen anuu markhaatina ka nahay dad ehele walaalaa isdhex degan inay yihiin dawga iyo deegaanka iyo dadnimada inay ka dhexayso war intaa ma caddayseen qowlka alle subxaana watacaala u fiirso yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun iska jiree ee waxa aad qarisa biri ay kugu soo baxaan adigun baa inqaabteeda leh waxaanu leenahay waxa aad sheegateen nabadoonayaalow waxgaradow maanta adduunka adinkaa joogo birina taariikhda way qormi waad og tihiin qabyaaladda intay ummad kala gaarsiisay intee maal baaba'ay intee ummad waxaa weeyaan yacni faracooda ku gaabtay olandheer aha soo ma ogidin intee maal ku baaba'ay waad garan karteen soo ma maanta fursaan haysannaa shareecada markeedaan taagannahay ninkii qof muslim wax u geysto kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wixiis ku helaya soo saas ma kitaabka ilaahay wuxuu ku helow leeyahay warba tahay masmaan maanta inaan marka murtadiin aan jaabo u noqon ay dabka ku shitaan qandaraaskii etoobiya ay soo qaadatayna ay nagu fulisaayey dareenka asagaa ragga odayaasha ka digtoonaadaan way jirtaa macnaha waa qandaraas kama jirto luuq kaligeed meel kasta degmooyinka ay ka maamulaan bay waxay ku soo qaateen qadaraaska asaga inay qabaa'iladii ay dagaal ku huriyaan si ay u haylaan jaabo fara badan ay dabkooda ku hursadaan war nimiyo arrintaa ayaa dan manuu tahay annaga maslaxaddeenna ma naqaanaa maslaxaddeennu waa inaan danteenna dhaqanno ogaada uquubada hadda maanta na haysata iskamay imaanina annagaa kasbannay ilaahay amarkiisa markaan diidnay oo ilaahay amarna saaray oo ah amarkii waajibkaah jihaadka ah markaan ka leexannay oon qaacidiin noqonnay oo diinta ilaahay dayacnay ay musiibada nugu timid war ma tahay masmaa musiibada markaasay timid maanta bal u fiirso ayadoo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa loo nusraynayo oo laguugu yeerayo inaad ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala dufaacdo baa maanta waxaa laguugu yeerayaa inaad dastuur dufaacdo ayuhumaa xaq wartee baa xaqa ilaahay diintiisa inaad dufaacdo mayaa xaqa mase dastuur inaad dufaacdana xaqa warnimiyow ilaahay subxaana wa tacaala intaan ka baqno maanta waxaa jiro wax la daawo kara maaha arrintaa ayadaa muslimiinta ha ka digtoonaadeen annaga adinkaan idinka midnahay oo muslimiinta ah waxay idin dhibaya na dhibayo wanaaggiinna wanaaganaga ah maslaxadiinna khayrigaana anficayso taasaana na kulmisay taasaan waxaan ku nahay walaalo wixii wanaag in isugu kaalmayno wanaaggaas inaan isugu kaalmayno diyaar mu nahay qodobada ay sheegeen nuqubada oo ah kii gurigiisa ka guuri oo cabsi ugu guurinaya in lagu soo celiyo murtidiintaasna aan jaabo loo noqoninee laga baraa'a qaato arrintaa ayadan balla qaadeen ilaah markhaati ka waan diidnay gaalada waxay waddo oo maxay tahay muslimiinta in laisku laaya rabtaa waan diidnay siiba muslimiinta baadiyaha ku nool oo waxaa weyan danahooda dhaqanayo in la gaalaysiiyo ma aqbalin waxaan rabnaa oon mar labaad dadkii walaalaha muslimiinta wax gaareen aan uga tacsiyeynayna waxay rido u daysatay waxyaalaha ilaahay addoonka ummadda nooga dhigay oon maanta addoommo u nahay u qasbanaan ummadda horseedka ugu nahay waa maalkooda inay ilaalino weeyaan waan cirdigooda inay ilaalino weeyaan sharafkooda inay ilaalino weeyaan sidaas aageed ayaan waxaanu sheegaynaa oo caddaynayna ummadda muslimka inaan ka xunnahay dhibaatada gaalada ay u geysanaysa muslimiin waxaanu leenahay nin kasta oo muslima oo muslin uu wax gaarsiiyey kitaabka ilaa noo ballana warkaa macaddi ninkii gaal ah oo muslim wax gaarsiine gaalka annaga ma dhaxalno namana dhaxlo dil buu ku xukumaya waa dilina insha allahu tacaala nin kasta oo soo dili kara ha soo dilo waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimka soomaaliyeed inta codkanaga maanta maqlaysay inta maqli doontaba in kuwa jaabada ah aad waxaa weeyaan ugu nusraysaan dabka ay ku socdaan oo ilaahay u toobo keenaan oo gacmaha soo qabataan oo naarta ay ku hoobanaya aad ka celisaan annaga dilkooda waxaan ka jecelnahay toobo inay toobo keenaan inay dhintaan waxaan ka jecelnahay inay ilaahay u toobo keenaan subxaana wa tacaala waxaan bulshada inteeda kale dhammaan ugu baaqayaa war aan jahaadna miyo ilaahay baa nugu waajibiyey wuxuu ilaahay ku waajibiyey toddobaatan jirka iyo lixdan jirka iyo soddon jirka iyo labaatan jirka qof kastoo mukallaf oo muslima ilaahay baa jihaad ku waajibiyey aan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa asagaa sharafa asagaa ihaanada waxaa weeyaan loogu tagaa asagay dadka ku cisoobaan asagoo maalka ku barakooba asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ummad hartay ummad kale uga sare yeela aan jihaadno jihaadkaa cizi ah naftaada ku bixi maalkaada ku bixi waxaan idinku bishaaraynaynaa muslimiinta ilaahay waa guulay subxaana wa tacaala allahu akbar muslimiinta ilaahay wuxuu ku guuleeyey dagaalkii lagu soo qaaday laba sano ka hor maanta wuxuu marayaa fashil meeshii ugu dambaysay alxamdulilah dabaabaad kastoy soo qaadeen iyo duulaan kastoy soo diyaariyeen wixii o dhan waa ku fashilmeen alxamdulilah uma alxamdulilah waxaa waanba baxay wiilal adinka ad dhasheen iyo kuwa awow aad u tihiin iyo kuwa adeer aad u tihiin baa waanba baxay ilaahayna waa u nasriyey subxaana wa tacaala cizigaasaa la marayaa nasrigana waa dhow yahay inteennana dhammaystiran insha allahu tacaala war inaan dhammaystirno diyaar munahay ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala lagaama leh muslim baa tahay waad soontaa waa salaadaa ilaahay diintiisa u nusrey subxaana wa tacaala oo maalkaaga uu nusree oo gacantaada ugu nusree oo waxaa weeyaan tillaabo kastoo ilaahay kitaabkiisa aad ugu nusrey karta ugu nusrey waa cisoobaysaay dulliga iyo ahanadana waa looga baxayaa ilaahayna wuu ku saraqaadaya subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta waxaanu leenahay guud ahaan maanta meel fiican ay maraysaa waxay maraysaa maanta in la yidhaahdo cadowgii soo duulay ee afrikaanka ee anwacdiisa kala duwanaa wuu baxayaaya dalka muxuu noqonaya lisweydiyo dalka adinka laga rabaa inaad unuuqtaa askar adinka laga rabaa inaad unuuqtaa hogaamiya diinad guud ahaan waxaanu leenahay maanta wixii ka dambeeyo waxaan isku ognahay beelbeel in ilaahay kitaabkiisana u nusrayno annagana waxaa weeyaan gacanteena isgaarin dadka muslimiinta juhdi nugu bixin warkiisa aan yeelno insha allahu tacaala walaalnimo iyo wanaagna aan ku midowno intaasaan ku ballannay intaasaana ballannoa kulankeenina insha allahu tacaala intaasuu ku xirraana hadduu ilahay raalli ka noqdo jalla wacala hada wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbi alcaalamiin أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى walaalaha muslimiinta ah eena dhegaysanaya guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horraysa sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة